إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوجنا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام قارهان كتاب الحج أيام كدحجرنا باب كان باب صفة الحج والدخول مكة باب كاسان كدحجرنا حديث كدراء جابر بن عبد الله صفة حج, حج النبي كهاد ليي ayaan dhexda uga jirnay waxaan soo gaarnay markii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu dhammaystay dawaafka oo labadii ragcad tukaday kadibna uu ku laabtay xajul aswadka oo soo taabtay uma kharaja nabigu waa baxay min albaabi albaabkii uu ka baxay ilaa safa safa xaggeedu uu baxay waqtigaas masaajidka kuma dhex jirin safa iyo marwa safa iyo marwa ay ka baxsanaayeen albaabaa jiray markaas dhanka safa u baxa marka albaabkii dhanka safa u baxayay ayuu u baxay marka laakiin haddeer safa iyo marwa masaajidkay ku dhex jiraanba albaabio midna ma jire waa masaajidkii weel ka midaba keliya uun dhanka ay kaa xigta safar u baxayda dhankaas ayay kaa xigtaa oo dhanka qorax ka soo bax u dhow koonfur waxa weeyaan januub sharqiya weeyaan dhinacna koonfurkaa dhinacna barikaa halkaasay ku aadantaha markaas masaajidka dhexdiisii inta martaad saas u aade keliya ee hadda masaajid laga baxo lama arko albaab waxaan rabaa macnaha khaarijiya loo baxa maba jiroo way ku dhex taallaa uma kharaja waa baxay nabigu miralbaabi albaabkii safa xaggeeda aadayuu ka baxay ilaa safa safu u baxay falamaa danaa markuu dhowaaday min asafa safa ku dhowaaday qara'a wuxuu aqriyey ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaah buurta safa iyo buurta marwa waxay ka mid yihiin ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu garto aayaddaasaa nabigu aqriyey sala allahu calayhi wasalam marka aayaddaasaad aqrinee alcilmiga gabalaa waxay yidhaahdeen aayaddaas nabigu aqrintu aqrinaayey ma ahan camal oo nusug ahoo meeshaas ku jira oo ka cibaad ahaan mar walba in la aqriyo ay tahay laakiin macnaheeda waxay ahayd tacliim dadkiiyuu u tadbiiqinayey cilmigii oo uu tusayey alcilmiga galana waxay yidhahdaan maya waa sunno waxa weyn aayadda sidaasaad u aqrinay walaqrabu ila sawaabi annaha sunna sababtaa nabigu hadduu aqriyey tacliim ahaan hadduu aqriyeyna adna dadka kula socdaa tacliimine hadday nusug camal ahoo meeshaas ku jira ahaydna nusugii kuu noqonee marka nabigaa aqriyey adna inaad akridaa waa sida u dhow sawaabka nabigu wuxuu hi abdow waan bilaabaa bimaa kii badaa allaahu bi ilaahay uu ka bilaabay ilaahay aayadda wuxuu yidhi ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaah ilaahay marka safa ayuu ka bilaabay aayadda marka nabigu wuxuu yidhi meesha alla ka bilaaban ka bilaabaa oo macnaheedu waxay tahay sacyiga safaan ka bilaaba meeshaas waxaa cad marka sunnadu inay tahay sacyiga in safa laga bilaabo kadib aad marwe aaddo hadduu qofku taas khilaafo tartiibkaas khilaafo oo uu marwe ka soo bilaabo loo tiri maa socodkaas horoo dhan loo tiri maa markuu safa tago markaasay bilaabaneen maxaa yeelay waa khilaaf tartiibi nabiyi sala allahu calayh wasalam sida nabigu u tartiibiyey khilaafsanta xadiidka marka abda-u oo khabar ah ayaa saxiixulmuslimka ku sugan laakiin sidan baabulwudu ku soo marnay ibda-uu bimaa bada allaahu bihi oo nasaa-i ku suganaa jirta laakiin riwaayaddaas waa shaad riwaayadda oo maxfuudadaa waa midda khabarka oo abdaw waan bilaabaa uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam faraqiya waa koray nabigu asafa buurta safuu koray xataa ra'a albeyta ilaahu kacbadii arkay buurtu waa dheereed markaas waa uu koray marka laakiin hadda waa la jaray buurtii maadaama masaajidka gudihiisa ay tao waaba lagu tukanaaba meesha wax yar ayaa laga reebay oo dhagxantii madmadooba shiilmadowgaheda meeshii ku taallood arkaydaa waxoogaa mar mara la mariyey marka buurtii un salkeediiad arkayda xoogaa yar oo ayaga laftirkeedana muraayada iyo lagu gooyo inaad uun aragto maan hadda aan la istaagiba karin awlaaba la kor istaagi karin laakiin haddeer aakhirkii ugu dambe haddana muraayadii kusii jareen intaas yarta dhagxaanta un in la arko keliya laga raba laakiin buurtii iyo waa la jaray laakiin xoogaa dalcada weeyo inaad kortaa laga rabaa nuuc koritaana marka waa ka muuqana marka inay taasu sunnataa muuqata in la koro buurta laakiin buurtaad korayda waa intaas yartaa un masaajidka ku dhex taalla ee hadda buur weyn oo la koro male marka buurtiiu koray nabiga sal اlahu alيه wasalam faraqiya waa koray asafa buurtii safa xataa ra'aa lbayta ilahu kacbada arkay marka markaa tagtaad xagga usoo jeesay kacbadii oo dhankaas qoraxdu dhacda kaa xigtaad xagga u jeesanay waa inaad buurtii kor tagto ood xagga usoo jeesato ilaa aad aragto aragtidu markaas waa fududeed sababtoo adee masaajidka way ka baxsaneed buurtu caadiyan loo arkaya dhismahan udhexeeya ma jirin hadda laakiin qofku inuu ku dadaalo maan si kale uma arki karo marka horta waa inaad u jeesato xagga kacbada waa muhiim inaad ku dadaasho inaad aragtana waa muhiim haddaad marka ku dadaasho khaasatan geeska ugu sokeeya inta istaagto tiirarka dhexdoodaad ka arkaydaa kacbadii oo mara madooba ku daboolan tahay waad arkaydaa haddaad ku dadaasho waad arki kartaa waad arki kartaa marka ilaa nabigu uu arkay fastaqbala alqiblata qibladiiu nabigu qaabilay kacbada xaggeedu u jeestay xaggeedu u jeestay fawaxadallaah alluu kali yeelay wa kabara waana takbiirsado allahu akbar uu yidhi wa qaala nabigu wuxuu yidhi laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah ma ahane waxdaw keligiis xaaluu yahay laa shariika mid la wadaagaa lahu alla uma sugnaan lahu alle keligiisa almulku boqortooyadu u sugnaatay iyo maamulka walahu alla keligiisa alxamdu mahad u sugnaatay wa huwa ilaahay qadiirun waa midka awooda calaa kulli shayin wax walbaba laa ilaaha mid la caabudo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah ma ahane waxdow keligiis xaaluu yahay anjasa ilaahay waa fuliyey waxdow ballanqaadkii uu ballanqaaday inuu nabigiisa u gargaarayo wa nasara ilaah waa u gargaaray cabdahu addoonkiisa wahazama ilaahay waa jebiyey alaxzaaba isbahaysatadii waxdow keligiis xaaluu yahay marka markaad korto buurta safa ta istaagto oo qiblada xaggeeda u jeesato ayaad gacmaha kor u taagin waxay ka mid tahay lixda meelood oo xajka la sunneeyo qofku inta istaago oo kacbada u jeesto oo gacmada taago inuu ilaahay baryo lix meelood weeye xajka lixdaba ay sunno tahay inuu qofku inta u jeesto xagga kacbada sacbada cirka u taago ilaahay uu baryo midda koowaad waa safa tan labaadna waa marwa tan saddexaadna waa carafa tan afraadna waa musdelife subaxda tobnaad midda shanaadna waa marka maalinta koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddex tobnaaday imaanayn oo waa jamratulula marka la tuuro jamratu suqra taas marka la tuurto ayaa inta laga dhaqaaqaa loo jeestaa kacbada la ilaahay la tuuga tan lixaadna waa jamratu wusdaa midda dhexe marka la tuurto ayaa inta dhinac loo leexdaa iyadana gacmaha la taagin qiblada loo jeesto lixdaas meelood oo xajka ka mid ah inta la istaago oo gacmaha kor loo taaga ilaahay la barya inta qablada xaggeeda loo jeesto marka dikrigaanu akrinaa qof dikrigaas ayuu akrinaa uma dacaa nabigu waa ducaystay bayna daalika dikrigaas dhexdiisa ta akriyey uu ducaystay alaaa maraatin saddex mar ayuu inta akriyo dikrigu ducaysanay marka mudday qaadanee dikri aad ilaahay weyna aad ku xusaydo iyo duco wey saddexdaan goor ayaad akrinaya saddexdaas goor markaad akrinaya markastood akridana waa ducaysane markastood akrido waa aad ducaysane marka xoogaa waqti dheere qaadane qofku waxaa la rabaa meeshaas inuu ka faa'iidaysto fursadaas ilaahay u jideeyey inuu ku tuugo maadaama baahidiisu badan tahay xujayda aftarkood intawaxel istaagaana iska cararaya si uu sacyigu waqti gaaban uga dhammaado laakiin taas waxaa ka muhiimsan sacyigu inuu kaa dhammaado inaad ku dadaasho inaad ku dadaasho baahidaadii inaad hesho ilaahay baad u baahan tahayo adigana un faqiir socdaad marka adduun iyo aakhira danahaga inaad alla weydiisato waqti dheer ay qaadato taas ayaa la qaatay meeshaad ka degdegi laheed meeshaad ka degdegi laheed uma dacaa nabigu waa ducaystay bayna daalika intaas digrigaas dhexdiisa macnaha alaaa maraatin saddex maruu ducaystay uma nasala nabigu waa degay ila almarwa saddex mar uu ducaystay daahirka xadiisku waa sidaas laakiin cabdallah ibnu saalix alfawsaan markuu sharcaasa waa laba maruu leeyahy ducadu sababtaa dikrigaa la aqrin waa la ducaysan dikrigaa la aqrin waa la ducaysan dikrigaa la aqrin waa la dhaqaajinuu leey oo wuxuu leeyahy bayna daalikadaasa laga fahmaa laakiin daahirku saddex weeye uma nasala waa degay nabigu ilaalmarwa marwuu degay marka sacyigaa markaas bilaabana koow halkaasu ka bilaabana markaad dikrigaas akrido oo aad ducaysato kadibaa sacyigii bilaabana marka markaasaad dhankaas iyo marwo aadee marwad aadee xatan sabad ilaa ay ku hoobatay qadamaahu labadiisii cagood fii batni lwaadi waadiga calooshiisa waagii horeetaan meesha waadi ku yimi oo waxa weye marka buurta safa laga hoobto meel waadiyaha ku tiilay oo u dhaxayda safa iyo marwa hadda waadi lama arkay waa dhul siman oo wada mutuleel ah waa masaajidka gudihiisii waa simaya laakiin calaamadaha loo sameeyo waadi u gees uu ka bilaabanayo nal cagaarana lagu dhejiyo waxa weeyaan dhanka uu ku dhammaanaya nal cagaaran idan mar meeshuu ka bilaabanayo markaad maraydo ayaad orod marka qabanaysaa marka nabiga sal اlahu alيه wasalam markay labadiisa cagood ku hoobteen fii baطni اlwaadi sacaa waa orday xataa idaa sacidataan markay koreen cagihii ooy ka dhammaadeen waadigiiyo meesha kore ay koreen masha waa socday nabiga ila almarwati marwa intii laga gaaro ayaa nabigu soconayey sal اlahu alayh wasalam marka dikri gooniyana male sacyigaas inta aad socoto ilaahay baad iska tuuge adkaartaadaad iska akhrisane qur-aankaad darabta dareerine ilaahay weynaa danahagaad weydiisane dikri gaar ah oo ku soo arooray oo la akrinaayo ma jiro waxa weyaan laakiin kutubaha yararka ee laga alifay waxa weeyaan acmaasha xajka qaar badan waxaad arkaydaa waxa weeyaan wareeg kasta dikri goonihii u samaynayaan wareegga koobaad dikri hebel wareegga labaadna dikri hebel wareegga saddexaadna dikri hebel aad ayay ugu badan yihiin waa ka buuxaan kutubaha yarka waad helaydaa laakiin nabi maxamed lagama hayo mar haddaan nabiga laga hayn waqti ha iskaga baabi'in marka ilaa cibaada waa tawqiifiye cibaado waa tawqiifi weli saase daraaddeed waxaad arkaydaa maadaama aan dikriga intaas lehay qof walbaaba uusan xifdi karin dad gooniyaha yaqaan dadka marka dadka dawaafiyo dadka dadka camada konton konton iyo lixdan lixdan iyo hal nin horjoogaha dawaafina oo marka hore wadankooda ay ka soo raacaan haduusan marka sunni ahayn kaasaa u meerina kaasaa u meerina markaasay maanto dhan ay umeerinaahay qayliyayaan inta kale xataa waa ka qasayaan ilaa konton qofoo isla dhawaaqayda markay konton dhawaaqdaad maad meesha kaligaa socoto digrinayday waa ka qasmi marka waa kaa qasmi iyaguna waa qayliyayaan markaas socodkaan wuxuu meerinaa kaas socodka kale mid kale u meerinaa socodka kale mid kale u meerinaa ta alfaadi lama karo qalad u meerinaa waa ka dabameersanaa sidaasa iska socota markaa saas waxaa ka saxan axaadiista saxiixa inta xifdido inaad taas ku digrido cabdulahi bni cabaas iyo cabdulahi bni cumar waxaa ka sugan inay dhihi jireen sacyiga rabi kfir waxam inaka anta alacazu lakram marka taasoo kale maadaama laba saxaabi ay ka sugan tahay qofku inuu iska yidhaahdaa waa wanaagsanta way wanaagsanta marka cabdulahi bni cabaas iyo cabdulahi bni cumar ay ka sugan tahay inay dhihi jireen rabi kfir warxam inaka anta alacazu lakram marka laakiin dikri kale dikri gooniya oo nabigu yidhi halkaas socodkiiba lagu akriyo ma jiro haka daba meersan marka mid meerina fa facala nabigu waa sameeyey cala almarwati buurta marwe korkeedana kamaa facala siduu ku sameeyey calaa safa safa markuu nabigu marwe tegayna sidii safuu ku sameeyey sidii safa waa maxay kacbada xaggeeduu jeestay gacmuhuu kor u taagay dikrigiiu akriyey allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyii wa yumit waliba riwaayad kale ku sugan yuxyii wa yumit wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxda laa shariika lahuna riwaayad kale ku sugan tahay anjaza wacda wanasara cabda wahazama laxsaa waxda markaasuu ducaysta kaasuu akri kaasuu ducaysta saasuu ku sameeyey waa macnaheedu dadaaba hadde markaas siiba dhammaynaa sacyigii adigu aadan bilowgii koobaad maraydaba oo dikrigaas dheer baan waqti iskaga bixinayn laakiin sida saxda waa inaad waqti ku bixido fadakara alxadiida xadiidkiiyuu sheegay jaabir bni cabdillaahi marka xadiidku inuu soo ikhtisaaray kutusa xaafid xadiisku waa dhir badnaay meeshaas marka waxyaalaha ka xadfan waxaa ka mid ah markii intaas la sameeyey aa nabigu amray sala allahu calayh wasalam saxaabadii uu yidhi qofkaan hadyi wadin ha xalaal noqoto xataa qofkii awal xaj soo xirtay ama xaj iyo cumro soo xirtay kulli xalaal noqdo dawaafaa la sameeyey sacyaa la sameeyey xalaal noqdo waa maxay waxa weeyaan fasaqa xajkiinnii oo inta niyeysataan tinta xiira inta taxalog u niyeysataan ama gaabiya marka sidaasay sameeyeen dee qofkii awal cumro soo xirtay isaga waaba jooga waqtiguu xalaal noqo lahaa tintuu jaraa ama waa xiiraa markaasuu xalaal noqona dii xajkii muddo dheer uga hartay oo xoogaa tin ku soo baxaydana waa xiiro karaa haddii wakti gaabanu ka harayna waa jarana ilaa tin hadhow la xiiraa la rabaa waa jarana iska xiirima marka waxa weeye nabigu halkaasuu ku amray uu yidhi qof kasta oo aan hadyi wadin waa inuu fasaqa halkaasay ku wada fasaqeen marka raggii oo xajku u xirnaa oo ifraadka soo xirtay kuwii oo qiraanka ahaa oo xaj iyo cumro soo xirtay kulli waa fasaqeen kii haddii awalba mutamatica isaga cumro kaliya xireen cidna fasaqiisu waxa weeyaan kama rabo marba uu tintaba xiiraba kalaas waaba xalaaloobaaba xajkiina ha dhumaanta sideedaa xidhan laakiin kuwii kale xataa saasaa nabigu amray taasuna waxay tusaydaa qofkan hadyi wadin inuu fadli badan yahay tamatuc qofka laakiin sidii nabiga hadyi wada sidii nabiga u fadli badan uu sameeyey oo ah qiraanka qiraanka wa fiihi xadiidkaas waxaa ku sugnaa falamaa kaana markuu ahaada yowmu tarwiya maalinta biyo dhaansiga waa maanta sideedaad waktigii hore meelaha tubooyin ima lahayn biyo la dhaansan jiray yowmu tarwiya la yidhaahdaa laakiin hadda meel kasta tubadu iska socotaa biyo kaama baahna inaad dhaansato marka waxa weeyaan cimradaas markaad samayda qofku waa xalaal noqona mar haddaad inta dawaafto sacyiga samaydo tintana jarato khalaas waad xalaal noqoto waad xalaal noqoto marka waa iska caadi dharkeed iska bedelay qof iska xalaalahaa tahay qof kastoo xalaala wixii uu xalaalahaya kuu xalaal ah maalinka sideedaad ee bisha dilxija sideed ay tahay maalinkaas aad xaj xidhanaya waxaadna ka xidhanaya guriga aad degantahay guriga aad maka ka degantahay kacbada aadi maydid kacbada inta tato miisaabka isku aadido soo xidhan maydid ee waxa weya guriga aad degantaad ka xidhanaya sidii oo iraamkaan kusoo maraan u diyaargarooba u ihana falamaa kaana markuu ahaaday yowmu tarwiya maalintii sideedaad tawajahu waxay u jihaysteen u qasteen nabiga iyo saxaabada ilaa mina mina ayay u qasdeen macnaha waa xirteen markii hore markaasay aadeen ee ma ahan minay aadeenoo minay ka xirteen xajka ma ahan saxiixulmuslimka waxaa ku sugan waxa weeyaan faahallu bilxaji xajay xirteen saasaa ku sugan xajay xirteen waana ijmaac inay maka ka xirteen marka markay ka xirteen markay xirteen isagoo xaj u xidhan yahay ay subaxdaa sideedaaday aadeen mina mina oo dhankaas qoraxdu ka soo baxdo jirta halkaasay aadeen wa rakiba waa koray rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa sallaa biha duhra duhurkuu ku tukaday mina laba ragco ayuu ku tukaday oo duhur ah walcasra casrkiina waa tukaday oo laba ragca wlmaqriba maqribkiina waa tukadoo saddex ragca wlcishaa ceshiina waa tukadoo laba ragca wlfajra fajarkiina waa tukadoo salaadii subaxoo laba ragca uma makaha waa nagaaday nabiga sal allahu calay wasalam mana jamcinay shanta salaadood salaad walba waqtigeediiyuu ku tukaday qasran duuna jamci waa gaabinayey laakiin ma jamcinay laba salaadood iskuma darin ilaa socod hadda kuma jiro meeluu degan yahay saa darteeda qofka musaafirkaa waxa weyn isagoo meel deganoo socon waa jamci kara oo tabuug ayay nabiga ka suganta inuu saas sameeyey laakiin sida ay u badneed hadyiga nabiga markuu musaafiriyoo meel degan yahay ma jamci jirin salaadaha waa qasri jiray salaad walbana waktigeedu ku tukan jiray laakiin markuu soconayo markaasuu jamci jiray salaadaha sida qaalibkaa laakiin way ka sugan tahay tabuug isagoo degan inuu waxa weya jamciyey salaadaha laakiin mina middan xajkaa waxa weya ma jamcin nabigu sala allahu calayh wasalam salaad walba waktigeedu ku tukada lakin waa gaabinay salaadii subax markuu tukaday marka waa maalintii sagaalaad ila habeenkiiu ku hoyday saasaana sunnaa in maalinka sideedaad aad mino joogto shanta salaadood aad ku tukato habeenkii sagaalaad aad ku hoyato salaada subax aad ku tukato salaada subax markaad tukatana ilaa qoraxdu soo baxda aad joogto nabiga qoraxda ugu soo baxday waa tana uma makafa nabigu waa nagaaday qaliilan in yar xataa dalacati shamsu ilaa qoraxda soo baxday waxaa la rabaa adoo mino ku jira xuduudeeda in qoraxda kuu soo baxdo min xuduudeeda adoo ku jira xataa idaa zaaqat ishamsu qoraxdii markay ilatay marka xuduudda mine adoo ku jiraa dee haddaad waxa weeyaan xuduudda mine aad u baahan tahay waa inaad xuduuddu meelaha tabeellooyin ay leedahay mina meelaha gudaheeda hadda soomaalidu meesha deganta mina maba aha ayaga maalinkaa sideedaad oo mina ay sunnada tahay ayaga musdelifaa la dejiyaa soomaalida wax kalena maahan dhulkiia qaadi waaye dhulkii mina waxa way mina la kala jiidi maaha ilaahay xuduud u yeelay moogta markii la dejiyey xujaydii xujaydii wax badan ay waxa weyan ka badnaadeen marka culummadii waxay fadwoodeen waxay dhahdeen dhulka ku dhegan minaha la dejiyo illa wax kaloo la samayn kara male sunnay aheed marka waxay yidhaahdeen sunnadii hadde waxa weeyaan hadday dhulkii buuxsamay hala dejiyo soomaaliya marka maahana waa boqolaal dawlaad ila meesha imaanayda moogtahay duwal badan ah marka ka baxsan mina soomaali kaliya maaha oo carab iyo cajabiba le ayaa ka baxsan marka adiga shaksiyan haddaad qof iska xoog leh oo markaas acmaasha xajkana kala yaqaanoon lubayn aad tahay haddii moogtahay culays kuma saarna kaligaa minaa layska dhex aada kaa dega marka waa wada teendhe teendho walba dawlad gooniyale waxaa degay masjidulkhayf masaajid waxaa jira laydhaha masjidulkhayf oo toddobaatan nabi ku tukatay toddobaatan nabi a ku tukatay oo nabigaynu ka mid yahay sala allahu calay wasalam marka wuxuu ku yaalaa mino geeska ugu sokeeyo dhanka maka xiga jamaraadka meesha dhagax tuurka agteedaa ku yaalla masaajidkaasaad iska degi masaajidkaas dawlad gooniyu male dadka dulaabulcilmiga iyo culummada iyo u badanoo dega muxaadaraadkaasa ka socda waxaa dhacda intaa hataad shanta salaadood ku tukato halkaas maalina ugu yaraan shan muxaadaraad dhegaysanay oo shan caalimoo kala duwan ay jeedinay meeshaasaadba marka laiska degaada soomaali iyo xantooda iyo fadhiku-dirkooda ka raysatay ila fadhikudirda agga yaala teendhada iyo iska riixriix iyo annaga reereebala noo xira teendhada yada naga soo gelin reereebe intaasay ku hayaan mogta ajkeeda ajaaibteeday ka mid tahay waxyaalaha ayaan darada soomaalida ummadda ku dhacday kamid marka badanaada inaad ka fogaato soomaali milci deganta inaad ka fogaato inaad ku dadaashaa fiican daadan dad culus wadin laakiin dad culus haddaad wado dee waa dhibtoonaya waxaad u baahanta wax badan kaligaa ma soco karti kaligaa ma soco karti markaas waxaad u bahanta ilaa baabuur iyo waxaasaad u bahanta markaas markaasna baabuur kale saad ku hesha waa dhib badantaas kuwa soomaalida loo keena iska raacda iska noqona marka fadhi kudirkana iska ilaalida marka waa noocaas weeye marka ilaa qoraxdu soo baxday halkaasuu nabigu joogay maalinkii sagaalaad wey salaadii subaxuu tukaday qoraxdii soo baxday markii qorax soo baxay kadib uu ka baxay faajaasa nabigu waa ka gudbay xataa ataa carafa ilaa uu carafa tegey ataa carafa waxaa loola jeedaa qaaraba waa ku dhawaaday waa tegey oo toos uu xuduudda carafa u galay maaha inuusan gelinna waxa weyn aakhirka xadiidka isla cibaarada kusoos ku xigtaba ayaa tusee cibaarada kuba xigta lafdigaanaba tusee waa kana faajaasa nabigu waa ka gudbay xaramkii oo dhan uu ka gudbay marka xaramku wuxuu ku dhammaanaa musdelifa minahoo dhan saad ugu socoto ugu socoto marka mina dhammaato waxaa bilaabanay musdelifa musdelifo markaad ka dhammaato xaramki waa dhammaaday marka xaramki waa dhammaaday carafa iyadu xaramka ka mid maaha xilligay ka midta xilligay ka midta marka carafo meel ku dhaweeye marka uu tegey ee carafo ma gaari waa kana faajaasa waa gudbay xataa ataa ilaa uu tagay carafa fa wajada wuxuu helay alqubata teendhadii qad duribat in loo dhisay lahu nabiga binamira meesha namira la yidhaha namirana ka mid ma ahan carafa sida raajixa khilaafaa jira namira ma ka mid ah carafa mase ka mid maahan laba qowl weeye sida uu jasmiyey imaamu nawowi raximahullah waxa weeyaan majmuuca ka mid ma ahan ee shaikhulislaam ibnu taymiya majmuuc lfataawa asna ayuu ku jasmiyey ka mid ma ahan alcalaamatu ibnulqayim zaad bnulcaadka ayuu ku jasmiyey aimadaasoo dhan sidaasay jasmiyeen oo aimada muxaqiqiinta ka mid ah ka mid ma aha namira carafa marka waxa weeyaan halkaasu marka teendhada looga dhisay ayuu tegey nabiga meeshaasu iska harsaday halkaasna waxaa laga qaadanaa qofka xaajiga ah inuu harsan karo shay madaxiisa aan ku dheganayn shay madaxa ka koreeya ama waa dallad ama waa baabuur ama waa guri taas waxaa khilaafsan raafidada raafidadu ayagu waxa weeyaan xataa baabuurkay raacayaan sanqafka laga jara basaska ay raacayaan waa inta bangada qaato sanqafka laga jara iyagoo marka bambanaanoo baska kor ka mooqda arki basaskaasaa lagu gura basaskaasa ayaga lagu gura oo kor ka go-an oo kor ka go-an marka waacaan waa la yaqaana basaskaasay wataan baskii waa la keena koraa laga jara koraa laga jara marka iyaga unbaa loogu talagela wax kaloo raacaya male basaskaasay leeyihin ayagu marka taas oo iska waxa weeyaan quluwi iyo tacamud weeye diin maaha nabi maxamed sala allahu alay slam teendaa loo dhisay teendadiisii ka se uma jeedin waa iska un dalaal dalaalaadkooday ka mid ta fa nasala biha waa degay xataa idaa zaaqat ishamsu qoraxdii markay iilatay marka maalintii sagaalaad qoraxdii markay iilatay oo duhurkii galay amara nabigu wuxuu amray bilqaswaa heshiisii qaswaa aheed fa ruxilat lahu waa loo raray fa ataa wuxuu tegay batna alwaadi waadiga calooshiisa waadiga waa waadi curana curana waadi curana asna ka mid ma ahan carafa waa ka sokeeya laakiin waa ku dhegaya isagu marka hadda meesha waxaa ku yaalla masaajid weyn aa ku yaalla masaajidku marka aad u weyn yahay qayb waa waadigan waa meesha nabigu khudbada ku akriyey oo waadi curana weeye qaybna waa carafa masaajid ilaa dhulkiisa aad u ballaaran laakiin waktigaas masaajid ma jirin waktigaas horeeto waxa weeyaan masaajid ma jirine waxaa la dhisay dawladdii oo balilcabaas ayaa la dhisay masaajidkaas dawladdii cabaasiyiintaa dhiseen awalkoodi weliba kun sano ka badan u dhisan laakiin waa la ballaariyo haddee aad ayaa loo weyneyey laakiin haddee weynayntiisa markaa dadka meesha jooga la arko waxbaa haddee weyn kama qaadi karo dada marka masaajidku waa kala waa kala calaamadaysan yahay hal masaajid weeye qaybu dhulka carafay ka mid qaybna waa badna curana marka waa ku qorantaha qaybta carafa carafa carafa carafa ku qoreen qaybtan curanaana waxaan ka cabsanaama namira miyaa ku qoran wax saasa aa ku qoran laakiin namira maahane waa curana waa waadi curana sida marka sunnadu nabigu tahay waxay tahay inaad adigu ku tukato qaybtaan aan carafo ahayn ilaa nabigu halkaas ku tukaday inta masaajidka soo gasho albaabka marka gasho gudub mixraabka agtiisa iska tag saf hore ee gaarkiisa saf hore iyo qaybtaan qaybta hore o dhan ma ahan carafo halkaasaana sunaa inaad ku tukado oodan carafo ku tukan doon hadhow marka halkaasa khudbadii imaamku markuu akriyo kadib la adimo kadib la aqimo duhur la tukado kadib la aqimo casira la tukana waa la jamcina maalinkaas markaas kadib ay sunata inaad carafo aado carafadii marka meeldheer uma baahna inaad u aado daad rabto masaajidka qaybtaan kala tegay oo carafa ku qoran daad rabtona banaankaan u bixi laakiin banaan bixintu dhib badanay kugu keenay waxaa dhici karta dad u baahato inaad laamigaan tagto inaad laba sac u socdo waa laamigaana dahad ama khatar naftaadu gasho ama aad dad muslima khatar gelido intubaa dhici karta waxa fiican marka inaadan waxba isdhibin masaajidka qaybtiisa hore dad ku tukato waa la iska fadhiistaa bal dadku ha bixeen dadku waa yaacayaan buuraha iyo meelo badanay soo fiirinaan inaad xoogaa sugto markay xoogga dadku baxaan aa tartiib adoon qofna jiirina inta la baxaa masaajidka qaybtiisa dambaa la taga halas carafaad bay joogtaa waqti dheer intuu kaaga bixilaa dad inaad dhex jiirto carafaad joogtaa qiblada ujeesa ducayso inta qoradu ka dhacay sidaas weeye marka laakiin haddaad tira waa baxaa dhib badan aad la kulmayda dhib badan aad la kulmayda dad badanna inaad dirta waa dhici karta ilaa dad unbaad dad isku saas isku dul saara unbaad dhex marayda nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yimid marka badnulwaadi waadi curana fa khabara naasa dadkii u khudbay marka fiir khudbadaa horayda iyo adin salaadii looma adimi weli duurkii lama adimin laakiin waa galay waqtigiisii khudbadaa ka horayda wuxuu jumco maaha taas waxay ku caddaynaydaa maalinkaas maalin jumcaha eed laakiin waxa la tukanaya inaysan salaad jumca ahayn taasay ku bareen sababtaa jumca hadday ahaleed adinka la hormari laha marka qofka musaafirka jumco lagama rabo jumco lagama rabo waxa kala saaray marka waa adinka khudbada khudbadiiya la hormari si aysan dadka iskaga qasmin marka nabiga sala allahu calayh wasalam khudbadiiu aqriyey dadkii u khudbeeyey waana sidaa sida sunnada ah in waxa weeyaan khadiibku khudbada akriyo imaamka muslimiinta ama qof isagu soo wakiishay hadda muftiga waddanka akriyo khudbada khudbo aad u cajaa'ib badan ayuu akriya haddaad nasiib leedaha meeshaas tagto waxa weyan khudbo cajaa'ib badan oo aadan weliga inaad ayadoo kale maqal dhici karto aan la akriya oo waxa weya nin caalimaa akrina indhool ah marka haddana waa indhool muftigu isagaa akriyasha cabdilcasiis hariib ah oo waxa weeyaan malaha aad isleedahay diinka wax ka midu ma jiro ilaa waa laga hadla isleeda day tawxiid tahay tawxiidkii uu ka hadli wuxuu ka hadlin madaxda muslimiinta ilahay kitaabkiisa inay ku xukmaan uu ka hadlin wuxuu ka hadlin wariyaalka iyo idcadaha dadka lagu fasaadi inay iska daayaan fasaad telefishinadu la hadlin qolada journalisyaalka la hadlin gabdhaha caariyaadka dhardhigashadu ka hadlin wuxuu ka hadlin makriga iyo acdaada iyo yahuudda iyo makrigooda wuxuu ka hadlin tawxiidkii wuxuu ka hadlin cibaadadii marka diintiiba waad la yaabin qaabka usoo khulaasayna korkuuna ka akriwana indhool soo ma jeeda cajiib markaasaa waxa weeyaan qofka inta ta'asuro uu asaga dhan musaamabu isbedelaya qofka muuminka marka ummadiiyo muslimiintii o dhan oo meesha dee madax boqorradiiyaa jooga shacabkiiyaa jooga cid kastaa joogta dadkii marka dadkiio caalamka iskaga yimid uu la hadlaya carab iyo cajabiba makriga iyo acdaada iyo sirqoolka ay udhigayaan muslimiintu ka hadli marka khudbo aad u cajiib badan oo aad meelo badan taabanayda oo waxa weeyaan diinta sida loo xifdiyo iyo nafta muminiinta la xifdiyo iyo cirdiga la xifdiyo iyo kulli ayuu ka hadli asagoo qaab waxa weyan usluub cajaaib u ujeedinaya marka khudbadaas aad u qiimaha badan qofka inuu ka faa'idaysta waa fiican uma adana kadib waa la adimay bilaalaa adimay markaas kadib marka khudbadu dhammaatay si loo tukado duhur iyo casir loo jamciyo waa la jamcinaa sababtoo ah waxaa la rabaa duhurkaas baryada la bilaabo qoraxdu inay kuugu dhacdo oon wakti kale kaa dhexgelin waktigaasa marka waxa weeyaan qofku calcalaha taagana ilaa waa maalinka nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam khayru ducaa ducaa yowma carafa baryo ilaahay la baryo midka ugu sarreeya waa maalinkaas waa maalinka shaydaanku ugu dulliga badan yahy wuxuu arkaya ummadii uu ku dadaali jiray oo naarta ilaahay ka xoraynayo marka waa maalin qaari ah oo dadku ay waxa weyan qulubtu dhalaasho oo indhuhu illimeeyaan oo dadku waxa weeyaan cajaa'ib ilaahay uu dad badan naarta ka xoreeyo waa dadka ugu badan maanta la xoreeyo marka inaad qalbigi inta soo xaadirido ilaahay weyna aad weydiisato inuu waxa weeyaan uu ku cafiyo oo jannadiisa kugeliya naartana kaa badbaadiyo uma aadana waa aadimay uma aqaama waa aqimay muadinkii fasalla duhra nabigu duhurkiiu tukado laba ragca uma aqaama waa aqimay fasalla alcasr casirkiiu tukaday waxaa aqimay muadinkii nabiga casirkii tukaday walam yusalli ma tukan baynahuma labada salaad dhexdooda shay-an wax sunnaa waxa weeyaan halkaas kuma tukan oo duurkii casirka udhexeeya raatibo la tukama masaafira lay uma rakiba nabigu waa koray xataa atal mawqifa ilaa uu tegey meeshuu istaagay ma nabigu waa baxay marka meeshaas ma nugu tukaday meesha masaad kama jirin aan nidhi dhulku waa bannaanaada dadkuna sidaan ma ahayn boqol iyo labaatan kun iyo wax lamida wey maantana saddex milyan iyo ka badana imaanaya ma garatay dhulku marka waa la mari kari wuu baxay nabigu sala allahu calay wasalam waa uu baxay markaasuu jabalu ilaal u tegey jabalu ilaal ayuu tegey oo caamadu ay u taqaana jabaluraxma kaas ayuu tegey uma rakiba nabigu waa koray hashiisii xataa ataa ilaah u tegay almawqifa meeshuu istaagayey fa jacala wuxuu yeelay batna naaqati hashiisa caloosheeda alqaswaa aheed ila sakharaati dhagxaanta dhagxaanta waxa wey waa dhagxaan dhulka ku dhulka ku baadsanoo waxa wey dhulka taalla buurta agteeda taalla buurta ma korin nabigu dadku waa koraan hadda xujaydu laakiin nabigu ma korin in la koraana cibaado maaha wa jacala nabigu wuxuu yeelay xabla almushaab waddada dadka lugtaahu maraan wado weyn oo dadka lugtaaha maraanoo saa kale lagu yimid caawana lagu dheelma doono ayaa meesha ku taalo aad u weyn marka wadadaas ayuu xaggeeda u jeestay marka marka waddadaas aad ujeedsato kacbadiyaa kugu sii aadan marka kacbadiyaa kugu sii aadan marka nabiga sala allahu calayh wasalam fa jacala wuxuu yeelay batna naaqati heshiisa caloosheeda alqaswa aheed ila sakharaad dhagxaanta xaggeeda wa jacala wuxuu yeelay xabla almushaab dadka lugeeya waddada ay maraan beeniyo day hortiisa ayuu ku aadiyey wastaqbalo qiblata qibladii qaabilay saasoo kale markuu yeelo marka waxaad moodaa buurta inay midig ka xigto buurta ag taagan yahay midig ay xoogaa ka xigto saasaad mooda falam yazal kama suulin waaqifan mid taagan inuu yahay xataa qarabat ishamsu ilaa qoraxdu dhacday ilaa qoraxdu ay dhacday ilaahu baryay hasha hogaankeedu u haystaa mara hasha hogaankeedu ka fakada markuu soo qaadayay nabiga sala allahu calayhi wasalam hogaanka gacanna waa taagaya gacana waa kusoo qaadaya fiir hal mar xataa gacmaha ma dayn waa duhur markii la tukada ilaa qoraxdu ka dhacdo taas waxay kutusaydaa qalbiga nabiga wanaagiisa jacaylka uu qabo iyo ilaahay raxmadiisa sida uu tuugayo ka daalima ka daalima ka daalima sidaas wey marka maalinkaas waa maalin qaaliga ilaahayba hadduu ku geeyo laxadaadkaas waa inaad ka faa'idaysataa dad gabalaa iska hurdaa gabalaa iska sheekaysanaa gabalaa waxa weyaan dalxiis iyo u wareegaa oo geel meelaha raran ay koraayeen iga sawiraan saas gacmaa idhaahdo haddan ciddii u geeyanoo geel saarana dalxiisa bal ayaan darada meeshay gaarida fiiri marka waxaas waktigaaga laguma bixiyo waxaas waktigaaga laguma bixiyo ilaahay unbaa loo calacalaa oo la tuuga xataa qarabati shamsu ilaa qoraxdii ay dhacday qoraxda ay dhacday maqribka halkaas laguma tukada maankaas nabigu dibuu u dhigay waa la tacqiirinaa caawa cishaa lagu daraa oo wadahabad ay tagtay asufratu jaallihii macnaha waxa weeye sufrada waxaa loola jeeda qoraxdu markay dhacdo iftiinka meesha ka muuqda xataa iftiinka ilaa u baaba'ay ilaa iftiinkaas xataa u baaba'ay sufradu waa taas qaliilan in yar xataa qaaba ilaa uu qarsoomay alqursu qoraxdii oo dhan qursiga qoraxda lafteeda ilaa uu qarsoomay oo wadafaca uu dhaqaaqay markaas nabigu markaasuu nabigu dhaqaaqay sala allahu calay wasalam halkaas marka waxay tahay sida oo sunnada nabiga ah carafa haddaad maalinka sagaalaad istaagto carafa maalinka sagaalaad haddaad istaagto ilaa maalinka sagaalaada istaageedu bilowdaa istaagideeduna waxay ku dhammaataa habeenka tobnaad salaada subax markay dhalato waagu baryo haddaad marka maalin ahaan istaagto waktigii nabigu istaagay aad tagto waa in qoraxdu kugu dhacdo oodan kahor ka dhaqaaqin ka hor waa inaadan ka dhaqaaqin ilaa qoraxdu ay dhacdo waqad shanaqa waa jiiday nabigu lilqaswaai hashiisii qaswo ahayd azimaami hogaankii ku jiiday hogaankii ayuu saas u jiiday hogaankiiu ku jiiday xataa ina ra'sa ilaa madaxeedii hasha la yusiibu uu taabanayey mawrika raxlihi koorihiisa meesha hore mawriga waxa weeyaan kooraha meesha aad saaranta meesha kaa horaydo qofku markuu daalo lugaha ku fidsado wey qofka markuu daalo lugaha kor saartaa marka meesha ka horayda qofka markuu hasha kooraha koro meesha hortiisa wey mawriga ilaa hasha inta madaxeeda soo jiida ay halkaas qabanayday kooraha taas macnaa waxay kutusaydaa tartiib in loo socdo maaa dadkii tiradii ka bata haddaad hore u socoto dabad ku tumane waana dhacdaa maalinkaas waxa dhibka habeenkaas dadkii waxa wey sida bad oo kala socoto weeye dadkii waxaa lagu sida odayaashii iyo hooyooyinkii waxaa lagu sidaa qaar ka mid a gaargacana lagu sida markaas waxa wey gaargacankii qofku hawada markaasu qof soo socdo ku dhifana faylaha ku jara dhib marka waa qalad qalad wey waa inaad tartiib gadaal isku celido oodan hore u dhaqaaqin hore inaadan u dhaqaaqin mararka gabal waxaa dhacdaa laba saac inaadan laamigaan tegin laamigan way hadad fiir laba saac inaadan tegin waa dhici karta haddaad baabuur raacda iska badaa baabuurku waa qatar badan yahi baabuurka habeenkaaso kale lama raaco dadka habeenkaas raaca baabuurka in badan waa ka tag habeenkaas macna camalkii laga rabo hal baabuurka waxaa dhacda meesha aad ka raacda isagoo taagan waagu u bari aa dhici karta oon hal martaaya rubin ciriiriga ee dhibka jira ayadoo wadooyinka la ogyahay inta la egyihiin iyo sida loo ballaariyay iyo inta isdhaafayda haddana meeluu maro inay dhacda in maro ceshiin meesha kaaga tago salaaddii kaga tagtood ku dhibtooto lugtaa roon marka lugta badanaaba qofka lugta waa tega aba dhibtoodo cabaar ha daaho laakiin marka dambe un tega waqti fiican u tega lugtaa fiican oo dheerayda habeenkaas marka lugtaa lagu dadaalaa marka nabigu waa celinayay hasha wa yaquulu nabigu wuxuu ku dhahaya biyadii gacantiisa alyumna midigta ayuhannaas dadow asakiinata sakiina xasilooni laazima xasilooni laazima saasuu dhahaya nabigu sala allahu alay wasalam xasilooni laazima xasilooni laazima saasuu nabigu dhahaya sala allahu alay wasalam marka waa nuucaas waa noocaas aad marka xataa dadka odayaasha oo aan soco karin hooyooyinka aan soco karin wada waxa u roon waxa weeya inaad gaarigacan gaarigacan aad ku qaadato meeshaad gaari iska saari le aa gaarigacanka adaa riixanaa moogta meel yaroo la martaad heli laakiin baabuurka waa dhib badan yahy baabuurka waxa weeya su taagan yahay meeshaas ceshaha lix saac oo ku tagaa waktigiisa sida raajixa meesha adoo taagan cesho inkaaga taga dhacda oo gaariga kor saara dhibaato weyn aad kala kulanta taasaa dhici karta nabigu marka wuxuu dhahay xasilooni marka sida sunada waa saas waa la talbiyeysana dadkii talbiyadii lagu dhawaaqaya xajkii cajaa'ibtiisiya soo baxayda kulamaa mar kasta oo ataa nabigu uu yimaado xablan meel taag ah oo min alxibaali taagaga ka mid ah arqaa waa u raaricinaya lahaa hasha qaliilan in yar xataa tascada kay tascada si ay u korto dalcadda yarta ilaa hasha haddaad jiido dalcad ma kori karto waa inaad xoogaa u dabcida xarigga markaas si ay xoogaanba u korto meeshan taagga ah meel xoogaa taaga markuu yimaado xarigga u dabcina ha kortee xarigga u dabcina ha kortee kulamaa ataa mar kasta oo yimaado xablan meel taag ah oo min alxibaali ka mid a min alxibaali waxa weeye saxiix muslimkay ku taalla laakiin matnigan buluqa kuma taalo xablan bisaa ku taalo arkaa laha u raaricinayay qaliilan in yar xataa tascada ilaa ay korto xataa ataa ilaa uu nebigu tegey almusdelifa markaa sidaa u socoto u socoto u socoto khalaas musdelifaad geli musdelifa ayaad geli musdalifo mar haddaad gasho xaramkii waa gashay xaramkii waad gashay dhul banaan weeye masaajid yara ku yaalla oo haddii masaajideena loo fiiriyo masaajid weyna laakiin meeshaas haddee masaajid yar yariisa iska ah marka la eego marka meeshaasuu nabigu tegey suu socday weli maqrib ma tukan waa dib uu dhigtay waa ta'khiiriyey fa sallaa nabigu waa ku tukaday bihaa musdalifa almaqriba maqribkii iyo walcishaa ceshihii biadaanin adaan adaankoo waaxidin keligiisa iyo wa iqaamatayn laba caqib sidaas wey sida sunnadaa musdelifo cagaha markuu dhigay xataa hashi nabiga rarka kama uusan dejin hashi nabiga rarka kama uusan dejin saas markuu u tegay geeliyo raran ayaa horta la adimay waa la aqimay saddex ragcoo maqrib wuu tukaday waa la aqimay hal aqim waxa weeyaan aa ceshuu leeya isagu adin male adinaa la adimaa waa la aqimaa salaaddii maqribkoo saddex ragcaa la tukana kadib waa la aqimaa ceshihiyaa la tukaa laba ragca kadib aa geela rarka laga dhigay marka taas waxay kutusaydaa marka aad tagto musdelife shaqada ugu horayda waa labadii salaadood inaad tukato shaqada ugu horayda dadka qaar waxaa dhagaxay raadiyaan berri dhagaxu tuuri laha meel wada dhagax ayada dhan dhagax lagama waayo waqtina laskagama bixiya dhagax intaad iska socotaa saas dhulka uga qaadi kartaa dhagax lama waayo laakiin dadku buuraay koraayaan berri toddobadii dhagax halkaan keela uleya waa dhul wada dhagax asagana marka qaarba meelay is aadayaan lama aado waa khalaaf sidaad usii socoto musdelifo markaad hubsato gudaheeda inaad ku jirto waxa weyan haddaad hadda masjidka soo gaartana masjidka un afarta qof ugu horrayda iska buuxinaysa laakiin dadku jamaacad ay u tukanay meeshaan jamaaca halka jamaaca halka jamaaca dhul banaan wey oo loogu talagalay mujayda marka jamaaca ku xiro kaligaa ha tukani jamaacadaas ba ku xidhatid waxa weya sidii nabigan u tukada sala allahu calayh wasalam sidii nabiga u tukada sidaas ayaa la rabaa walam yusabix nabigu ma sunaysan baynahumaa bayna almaqribi waalcishaa shay-an shayna ma sunaysan marka waa musaafir raatibo aan ahayn ragcatulfajr ma tukan marka ragcatulfajr maahan raatibooyinka kale nabiga lagama hayo marka musaafirka iyo marka sunno ma tukan laa laba maqrib ka dambayda walaa mid kale midna ma dhex marin khalaas markaas salaada la dhammeeyo waa in horay aad ka diyaargarowda inaad seexato oo inta waxa weeyaan meel diyaarsato haddaad cashaydo khalaas hore ka seexo sababtoo ah berri waxaa ku sugaya yowmu alxaji alabar waa maalinka xaj ugu dhib badan yahy maalinka tobnaad acmaasha ugu badnaydaa ku sugayda idan caawa inaad nasato waa ooda sheeko iyo wareeg iyo soo jeed wakti kaa qaadane haddaadba salaadii tukato horay aad inaad ka seexato ku dadaasho si xoogaa nashaad adoole berri aad camalka weyn u qaabisho oo acmaasha xajka ugu badan sidaa wey sida fiican uma dajaca waa seexday nabigu sal allahu calay wasalam xataa dalca alfajru ilaa fajarku ka dhashay ta habeenkii salaatuleyl leer ma tukan witr inuu tukaday way dhici kartaa sababta nabigu waa laasimi jiray witrka axaadiistana lama hayo waa tukaday habeenkaas iyo ma tukan midna lama hayo witr inuu tukaday marka nafyi iyo isbaat midna lama hayo laakiin saxaabada gobol ka mid ay ka sugantay inay witr tukadeen khalaas marka witr haddaad tukada tuko laakiin habeenkaas waa inaad seexato ood nasato si nashaad adoole aad berri yowm alxaji alabar aada ugu diyaargarowdo fa salla alfajra fajrkuu tukaday xiina waktiga tabayana lahu subxu subxigu u caddaaday macnaha awal waktigii tukaday maxaa yeelay waxaa la rabaa duca dheer inaad ducaysato duca dheer inaad ducaysato marka subxigii markuu u caddaaday laakiin shardigaasay leedahay salaadii oon la hubin waxa weeyaan inay dhalatay ha isku tukan halkaas wuxuu baraarujiyey cabdallah bn saalix alfawsaan waxa weeyaan sharxa minxaha adin inta maqasho mid iska adimay adoon adugu indhahaaga ujeedin hala tukano macnaha taas waxay kutusaydaa in imtixaan dadkii lagu imtixaanay in waxa weeyaan ayadoon salaadii hubsan ay adimayeen oo musiibo caamaba ay tahay malaha soomaali kaliyahan baa moodi jirnay hal midaada inta iska dhawaaqa isagoo salaad arag hala tukano halkan ku baraarujinay waa in la hubsado salaadii subax inay dhalatay oo la arko laakiin awalka aad ka tukato ilaa duca dheera laga rabaa subxigii u tukaday biadaanin adaan iyo wa iqaamatin aqib uma rakiba nabigu waa koray xataa ataa ilaa u yimid almashcar alxaraam mashcar alxaraam buur yar oo waxa weeyaan ku taalla musdelifo dhexdeeda oo hadeer waxa weeyaan masaajid laga dhisay wey hadda meeshii masaajid ayaa laga dhigay mashcarulxaraam waxa weeyaan waa buur yar oo meesha ku tila hadda masaajida meesha ku yaala masaajid yar waayo masaajidka booska heshana waa wanaagsan haddii kaleetana nabigaa yidhi sala allahu calay waslm musdelif oo dhan waa isku mid marka waa inaad markaas waa meesha la istaago ka mid tahay tii koood waxay ahayd safaa tii labaadna marway ahayd tii saddexaadna carafay ahayd tii afraad wey oo la istaagayo lagu ducaysanayo markaa salaada ka baxdo waa sidaa nabiga inaad yeesho uma rakiba nabigu waa koray xataa ataa ilaa u yimid almashcar alxaraam fastaqbala alqiblata qiblada xaggeeda u jeestay fadacaahu nabigu waa ducaystay wa kabara ilaahiyuu weyneeyey wahalala waa tawxiidsaday marka inaad tawxiidsato takbiirsato allahu akbar laa ilaha illa allah aad tiraahdo oo ducaysato weeye falam yazal kama suulin waaqifan midkii taagan inuu yahay xataa asfara ilaa uu cadaaday subxi jiddan si dhaba laakiin qoraxdu uma soo bixin marka inaad kala taqaan wey shalay maalintii sagaalaad aheed markuu mino joogay maxaa la yidhi qoraxda u soo baxday ilaa ay soo baxday kama tegin maalinkii tobnaad oo musdelifo la joogana qoraxdu uma soo bixin ee in markay caddaatay wey qoraxdu uma soo bixin marka meel walba inaad taqaanaa watigii nabigu uu ka tegey wakhtigii nabigu ka tegey waa inaad taqaanaa marka qoraxdu uma soo bixin lakiin waa u caddaatay fadafaca nabigu waa dhaqaaqay qabla an tatluca shamsu intaan qoraxdu soo bixin ayuu dhaqaaqay xataa ataa ilaa uu tegey batna muxasir waadiga muxasir laydhaha dhexdiisa faxaraka waa dhaqaajiyey hashii qaliilan iyo muxasir wuxuu udhaxeeyaa musdelifo iyo mina wax walba waxaad ku kala garanay adiga calaamado tabeelooyin waaweyn musdelifo meel kasta xuduud ay leedahay marka markaad soo galaydo waxaad arkayda bidaayatu musdelifa markaad ka baxaydo nihaayatu musdelifa lake waa dhamaatay musdelifa marka intaadan gaarin meesha la yidhaahdo mina oo bidaayatu mina aad ku qoran iyadana tabeelooyinka waaweyn intaadan gaarin marka meel yar u dhaxayda wey meel yar oo u dhaxayda wey wax yar u dhaxayda weya marka meeshaas markuu maraya hasha waa dhaqaaji xikmad waxay ahayd ilaahay baa garanay culimada gabar waxay yidhahdeen waa meeshii asxaabulfiil lagu halaagay weliba hadalkaas waxaa xoojinaya nabiga sunnadiisa waxaa ku sugan meel qola lagu halaagay markuu mara inuu isagoo khushuucsan uu degdeg ku mari jiray taasaa sugan marka taasoo kale xoogaa waa iidayda laakiin ayadana waxaa caaridaya ma soo gelin maroodigu xaramka meeshaan waa xaramkii ka midta marka calaa kulli xaal ilaahay baa garanaya xikmad u degdejiyey adiga meeshaas markaad marayda haddaad degdegi karto oo m aadan qofna jiirayn waa inaad xoogaa degdegtaa ilaa waa sunnadii nabiga sala allahu calay wasalam uma salaka wuxuu qaaday nabigu adariiqa alwusdaa waddada dhexe marka saddex wadda inay meesha socotaya dhacda wadda oo sharqi ah iyo mid garbi ah iyo mid dhexe tan dhuxuu qaaday oo saad u socoto buurta kugu shubayda meeshii dhagax lagu tuurayey waana midda hadda dadka lugta ay qaadaan dadka lugtaada waxa weyn wadda aad ka lumayda ma waddan dhan oo waddada lagu leeyahay wey waa wax aad u ballaaran marka dadkii sida biyuhu ugu shubmaya dadkaagan adugu iska raac saad u socotana waa kugeyna mesha dhagax tur ka lumimayd ka lumimayd wadadaasu qaaday allatii wadada takhruju ku soo baxayda cala jamrati lkubraa jamrada weyn jamrat lkubraa waxaa loo leeyaha laba jamra ka horayda waa jamrat suqra iyo jamrat lwusda labadaasa ka horayda saddex jamro weeye dhinaca aad ka timid oo musdelifa dhinaca qoraxdu ay ka soo baxday xaggeedaad ka soo socotaa musdelifaad ka soo dhammaatay minaad soo gashay jamratu uula aad ku imaana waxba ku tuuri maydid maantaas jamratu wusta aad ku imaana waxba ku tuuri maydid labadaas markaad ka gudubto ayaad midda ugu dambaydee maka xigta xaggeeda ee kuwa taallaba midho geeska xagga u xigay xagga maka xiga taasaa toddobada reef maantaas ku tuure saddexda maalmoodoo dambaydaa labadaas kale la tuura iyo iyadaba marka maalinkaas hal midaa la tuura maalinkaas waa maalintii tobnaad labada kale waad ka soo gudbe hadda cid tuuri karta male alxamdulilah maantaas way xiran askaraaba xiraydaba oon qofna u ogolay si aan dadka aan wax ogeyn oo meesha kale oqono isan iskaga tuurin meesha ugu lugooyo ciidanaa ku xihan marka khalaas marka wa iska soo gudbeen midda ugu xigta dhanka mako jamratu waxa weyn caqaba taasaa toddoba dhagax ku tuure toddoba dhagaxaa taas ku tuure dhagxaanta halkaad ka qaadane meel sunnaahu ma jirto meel sunnaa in laga qaataa ma jirto meel sunaa mel uu nabigu sal allahu alay waslam ka qaatay inuu waddada kasii qaatay sidaasay u egtahay uu leeyahay cabdallah ibnu saalex alfawsaan sidaasay u egtahay sidaas ayay u egtahay marka waa noocaas marka meesha rabtaa ka qaadane sidaas meeshaa rabto ayaad ka qaadane wuxuu yidhi ninka la ihahdo ibnulxasmi aldaahiri isagu meesha uu istaagnaa markuu tuuraayey uba dhal dhulka ka soo qaatay ha meeshuuba ka soo qaatay sheekh naasudin albanina waa ku raac laakiin arrintaas wuxu abdllah ibnu saalex alfawsaan fiihi nadar meeshaad xoogaa iska fiirinay rabtaa sababta waxaa sugan nabiga inta yidhi fadli kaalay iisoo gurbi oo u soo gurbiyo calaa casha saare inuu dadka tusaayay subaxdii oo u lahaa war kaasoo kale hala turo dhagax la tura waa kaasoo kale ee guluweyga iska ilaaliya marka inuu subaxdii saas lahayaa sugan marka waa inuu horey usoo qaatay intuu waddada maraayay dhagaxa la tuuraya waa midka farganka leeg marka qofku fargan tuurayo farganku sidiisa uma banaana laakiin waxaan ula jeednaa dhagax intuu leeyahan kutusayna farganka nab waa diid lama tuuri karo dhagaxa marka dadku markay farganka tuurayaan la tuuro dhagax la eg wey dhagaxa la tuura oo xataa hadduu qof ku dhacaan wax ka dhibi ma garatay dhagaxaas marka nabigu kaasoo kale tuuriyo kaasoo kale marka intaad waddadas ka soo mara meel iska daadsan yahay meeshaasaad ka soo qabsanay toddoba dhagax xoogaa inaad sideed inta qaadato mid meel gashato toddobana gacanta ku haysataa fiican sababtoo ah marka aad tuuraydo inkastoon hadda dhagax tuurku dhib lahayn ma ahan maalmihii lagu dhammaa jiray hadde waxa weeyaan waxaan taagnayn maalintii labada boqol ay naftu iskaga dul dhacday soo ma jeedin laba boqol oo meyd oo isdul taala waagaas aaday u dhib badneen laakiin haddeer waxa weeyaan hooyada boqol ka sana jirtaa tuuro karta ta aad loogu dadaalay oo dhismo badan la geliyey oo waxa la maalgeliyey oo la ballaariyey oo afar dabaq laga dhigay a waxa weeyaan caruurka yar iyo hooyada duqda iyo aabaha shaybka qof walba asaga qofna taaban inta tuuru iska tega hadde de dhibkaasu kama jiro cabsi iyo welwel iyo midna maleh marka khalaas dhagxaan yar yaraad qaadanayda oo toddobadaas oo xoogaa gelayda xoogaa ka ronroon kaasaad qaadanay digirta waa weyn oo soomaalidu beebeesheega u taqaano kaasoo kale waa kaasoo kalead qaadanay toddoba dhagaxo intaas la ege khalaas xataa ataa ilaa uu nabigu yimid aljamra jamrat lcaqaba allatii midaasoo cinda shajarati geed agteeda ku tili waa geed waagaas meesha ku tili geed hadda lama arko waa wada mutuleel iyo dhul waxa weeyaan isaga dhan kulligeedba marmar ah geed iyo midna laguma arka hadda meesha marka waagaasay ku tiili faramaaha nabigu waa tuuray bisabci xasayaatin toddoba dhagax toddoba qaruurax u tuuray waa qaruurax wax la tuuraya maahan dhagxaan waaweyn dad iska juhala waa arkayda kab ku tuuraya oo nacallaa kugu yaalla inta ku tuuraan faana idan dara waxaa xayta nacallaa kugu yaalla allahu akbar ala rabaa meesha dikriyaa laga rabaa waa iska jaahilnimo marka dhagax weyn iyo kab iyo midna tuuri mayde dhagxaantaas yaryaraad qaadane midba mara tuuri haddaad toddobada isku mar ku tuurto hal mid ah lagaaga tirina lixaa lagaa rabaa kale lix kale hadow lagaa raba marka toddobada dhagax inta gacantaan bidixdaa ku qabsatid hal mid soo qabatid allahu akbar dheh mid kale qabo allahu akbar waa inaad godka ku hubsato inaad ku riddo meeshu waa god buurmaa god wey godkaas inaad ku riddo waa godka waa inaad ku hubsato waxaa jirta godka meel oo derbiyo uu leeyahay ballaaran dadku waxay madeen derbiga in lagu dhistaa shardi shardi maaha waa inaad godka ku riddo waxaan labana ogolaa lay inaad kor istaagto aad ku riddo maxaa la tuuryo lama yidhaha tuuriya lagaa rabaa ta ag istaagto tartiib saas ugu tuur hana fogaanin oo inta dadka gabala inta tagaan waktigii la cabsan jiray hadda hadda wax cabsiyo ma jirto hadda cidna fogaanin laakiin markii cabsidu jirtay waxaa la samayn jiray kuwa inta tagaan derbigaas uu todobada agga urida dhagkaandha todobada ku dhifa waana iska teg halka kuma hal xaba uma tuurna muslimkiina dhib oo baqar hal dhagaxna uma tuurna waa qaladna laakiin hadda alxamdulilah hadde cabsidii o dhanaa iska dhammaatayba inkastoo dadkii horeto maydka arki jiray weli cabsanayaan laakiin hadda dhibbo kama jire moogta kaliya marka waa laga raba inta ku dhawaato tartiib inaad tartiib ugu tuurto inaad ku rido maya waa inaad tartiib ugu tuurto yukabiru nabigu waa takbiirsanayay maca kulli xasaatin dhagax kasta la jirkiisa oo minhaa toddobada ka mid a mid war markuu tuura allaahu akbar uu leey allaahu akbar milu xasal khadfi farkanka qaruurixiisa oo kalena wey waxa la tuuraa milu xasal khadfi qaruuraxa waxa weya fargank farganka waxaan rabaa qaruurixiisa oo kale wey marka halkaasay talbiyadiina ku dhammaatay kadib xaajigu talbiyeysama markuu dhagaxa ugu dambeeyo tuuro talbiya waa ka dhamaatay waqtigeed ramaa nabigu waa tuura saabu tuuray marka halkaad ka soo jeese dhinac kasta waa laga tuura hadeer dhinacaad adiga ka tuura ilaa dhinacii nabiga inaad galataa fiican dhinacii nabiga inaad garato iyo siduu u tuuray hadda waxa weeye dhinac kasta godku waa god weyn o ayaa dadku ku jiraan marka dhinac meel yaroo askarta kala celiyd oo dadka meesha ku dhacaya badbaadinayda maahane dhinac kasta waa laga tuura marka adiga dhinacaad ka tuuri laheed waa inaad fahamtaa oodan dadku meeshii ka tuuraanba aadan ka tuuri al adiga sunnadii inaad ku dadaasha lagaa raba waa kana meesha laga tuura marka wuxuu yidhi ramaa nabigu wuxuu ka tuuray min batni lwaadi waadiga calooshiisa waadiga calooshiisa waadiga marka waa meel waadiyo saas ugu dhawey aheyd jamrada adiga waxaad ka tuuree halkaasaad ka timid horta qoraxdu ka soo baxdo halkaas qoraxdu u dhacdana waxaa kaa xigta maka jihooyinkana iskaa kaa darma maaha dhinaca aad ka timid gacantaada midigta xiji dhinaca aad ka timid taasan marna kaa lumin hataa haddii jihooyinku isku darmaan qofku badanaabaa jihooyinkana iskaga darmaana dhacda dhib male meeshaad saaka ka timid gacanta midigtaa xiji waa mini dhinaca kaleto ma ka kaxaytana gacanta biixdaa xiji hortaada ha ku aadda marka buurta idan markaa sidaanay noqon inaad ujees sidaanay noqon markaa saasaad u tuurin waxaan diidaya inaad inta shaka marto sidaan usoo tuurto waana isku mid oo dhin isku sidaa looga tuuraa dadka marka dadka ha raacin adige xadiiska inaad raacdaa laga rabaa meesha aad saaka ka timid dhinacaana jirtaa gacanta midigtaa xiji waa mina mina gacanta midigtaa xiji bidixna waxaad xijidaa marka alaa saas ugu tuur marka ilaa nabigaa saas u tuuray sala allahu alayh wasalam nabiga aa saas u tuuray uma insarafa marka maalinkaas afar camala lagaa rabaa afarta camal siday u kala horeeyaan waa sidaan dhagax tuurkaasoo ugu horeeya maalinkaas waxa lagaa rabo ayadaasuu nabigu bilaabay uma insarafa nabigu waa gadoomay ilalmanxari xoola qalkii uu gadoomay fa naxara nabigu waa qala camalka labaada ku xiga waa kaas daad samayn karto acmaasha ugu dhibka badan malaha waa xajka waa kaas acmaasha ugu dhibka badan malaha waa neef hala qalo maalinkaas sababtoo ah xoolihii meelahay ku xaraysan yihiin haddaad xaataa taqaan inaad tagtaa muddo ay kaaga baahanta muddo meeshii lagu qalaayay waa kaaga baahanta juhdi waa waxyaalaha ugu dhibka badan calaa kulli xaal qofkii dadaalaan waa u awoodaa laakiin xujayda boqolkii sagaashan waxay sameeyaan intaysan maalinka sideedaadba la gaarin oon la soo aadin xajka ayay dad xoogaa arrintaas taqaqus u laho ardaha jaamacadaha dhigta iyo dad magaalada deganoo culummaa iyo dadkaas iskaga dhiibaana yidhahdaan xoolihii naga qal meelaan ku qalna anagu ma naqaani maxaa yeele qof awood u leh inuu qalaa waa adag xajkao dhan marka laisku daro iyo neefka qalidiisu inu neefka udhib badan yaha dhacdo aada u dhib badanta meelay xoolihi ku qalanyahin waa meel fog waxa weeye meesha lagu qalaa waa meel kaloo nadaamsan sidii loo qalayo waa nidaam kaleeto hilibkii inaad dad siidaa waa nidaam kaleeto marka maalin gooniya inay qaadataa dhacdo marka dadka atarka xujaydu hadda waxay sameeyeen dad uu yaqaano taqaqus u leh oo meesha degan ay iskala wakiishaan waana la wakiilo kara qofka du aamin yahay qof un xoogaa iqa inuu yahay shardiya laakiin tuugo badan oo ka qaraabataana waa jirtaa tuugo badan oo ka qaraabato qatar ayaa jirta qatar ayaa jirta marka dad qof aad ku kalsoonta inaad iskaga dhiibto laakiin aad un in looga fiirsado waxyaalaha ka jira meesha hadaad aragto runtii waad la yaabi waan la yaabay xajka dhawaa waxaan aragnay nin oo waxa meeshuu degan yahay waa nin yamaniya meeshuu degan yahay dadkii wuxuu leha haye xoolihii ka gata xoolihii ka gateen toban kun labaatan kun anaa qalaay waa kan meeshan ku qalila xoolihina waa kuwaasu leey maalinka marka berri berri maalintaas tobnaada dee qof aadi karaa ma ma badne maanta koob iyo tobnaad i imaad ule aan qale maalintii koob iyo tobnaad waa la wacay ma maanta bal ha iimaanin maanta labi tobnaad iimaad labi tobnaadkii la tegey waxaa la ninkii xalaa la xiray waa la waayay asaga dhammaan yaad weydiisay ma darbiyada laadle intaasoo kun oo qof aan hantiis u haysta war aduu xoolihii meel u ka war haddee xoolihii aawe xoolihii hadda ninkii xiran yahay asaga yaaba qatar galayba meelu jiraan ma naqan dawladdaa dafta khalaas iska dawre iska dawre markaas kadib qof walba haddana xoolo kale raadsada xoolihii dhamaaba waa la waay maantaas dome haddana maanta daba dhamaa xajkoodiisaas khatar ku degeli marka xoogaa un aad inuu qofka ammaanada ugu dadaalo waa muhim mararka gobol markaad aragto aadaad u naxaysaa waxa weeyaan dadka qaadaya dad yar maahane xoolo sharciya lama qabo laba dariiqo mid ma siinaya xoolo sharciya maba ahan laba dariiqaba waa la mara qaar waxay samaynayaan neefkan fiiri boqol doolaru jooga neefka qofkiina waxaa laga soo qaaday boqol doolar fiiri qofkan ka soo qaadana wuxuu rabaa inuu ujro ka helo inuu ujro ka helo u soo qaaday sadaqa uguna soo qaaday qofkan la wakiilana qarash uu ka goosaa boqol maxaa la samaynaa marka ninka xoolaha loo tuugaha lala heshiina ninka xoolaha leh oo carabkaa oo xoolahan haysta aad tuug kalaa qaarkood macnaha qaar ah wuxuu leeyahay dhegayso waxaan kaa siinat siddeetan doolar labaatanan kuu reebay xoolaha kun neef markaan kuu qalo waxaan ku siina boqol neef bis kunka ada u jeedaan qalaa laakiin boqolaad qaadeen muxuu raba mataa xoolihii la qalay dib u gato waan xaaraan qofka wuxuu leey neefkan waa qalaa laakiin markaan qalo kadib waxa weeyaan hilibaan qaadaa ima dhihi karti hadhow boqol boqol riyaal siisanaa neefka de waan xaaraan xoolaha waxaa inta la qalo in hilibka la qaybo soo ma jeed waaba si shay la og yahay nidaamkaasu iska jiraba dad yar maahan waa nidaam khatar ah qaarna hadda waa kuwaas la goosanayo marka aad ay u dhib badan tahay marka bal qofku inuu dadaalo neefkiisi uu hubsado dad badan oo waxaan arki jiray iska soomo yidhaha neef waa la awoodi waayo waan la yaabi jiray xajkan kahor laakiin sanadaanaan wax badan arag wax badanaan arag marka aad qofku inuu uga dadaalo wey neefkiisa inuu hubsado intuu hubsa karo wax la yaabla wey marka nabigu meeshii lagu qalayuu tegay neefkiiu ala neefkiiu qala marka neefkii markuu qalay waxaa ku xigay inuu tinta xiray waxaana taas caddaynaya xadiidka anas ibnu maalik imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey nabiga wuxuu tegey salawaatullahi wasalam aleh ninka xallaaq ah ayuu tegey markaasuu dhinaca midigtaa u dhiibay madax markaasuu nabigu yihi khud dhinacan xiridda ka bilow ila sidaasaa sunnaa had xiraydo inaad madax iska dhiibato maa waa inaad tidhaha inta ka bilow kuwaana timaha jaray mid kastoo u tagto midigta ka bilow waa inaad tidhahda ood bartaa sunnada nabiga midigta ka bilow saasuu ku yidhi midigta markuu xiray kadib yidhi haya bidix ka yeelin waxa weeyaan meeshuu raba inu ka bilaabo ama tarbuush kuu yeela sida gaal dhowraydi ka yeelin marka acmaashu saasay u kala horrayda koow dhagax tuurkiyaa ugu horreeyey labo neefkiiya qaliddaa ku xigay saddex tinta xiriddaa ku xirtay intaas qofku markuu sameeyo wuxuu xalaal noqonaa ataxallul lwal waxaa la yidhahda xalaal noqoshadii koowaad xalaal noqoshadii koowaad waxay tahay waxaa xalaal kuu noqonaya dhammaan wixii xaajiga dartiis kaaga xaaraam noqday ila nisa dumarkii maahan dumarkii weli waa mamnuuc ninkii xaaskiisi xalaalu ma ah gabadhiisi ma nikaaxi karo dumar xagga dhig laakiin wax alla wixii kale waa qubaysane dharkeed iska bedeli qamiiskaagiyaad xirane khalaas waxa weeyaan cataraad marsane waxa weeyaan wax kasta oo awal xajka dartiis xaaraam kaaga noqday dumarkii maahana inta kale xalaal ku noqonayn taxallulu lwal aa la yidhahda bis hal camalaaba ku haray waa dawaaf inaad maka aaddo wey maka inta tagto inaad dawaaf iyo sacigii soo samaydo wey uma insarafa nabigu waa gadoomay ilalmanxari ayuu u gadoomay fa naxara waa qalay uma rakiba waa koray meeshaas waxaan sheegnay waxaa ku jirta qalidda iyo koridda waxaa udhaxeeya tintiyu xiira xadiidka anas ku sugan ee saxii muslim uma rakiba rasuululah waa koray sala allahu calayh wasalam faafaada wuxuu u shubmay oo dawaafulifaadiyu soo sameeyey faafaada waa dawaafay dawaafulifaadiy hadda afaado waxaa loola jeedaa dawaafulifaadiyu sameeyey dawaafka maalinka tobnaad la dawaafaa magaciisa la yidhaha dawaafulifaada faafaada dawaafulifaadiyu soo sameeyey ilalbeyti beytkii marka sidaasay u kala horeeyaan afarta camaloo maalinkaas lagaa rabaa afarta camal saasay u kala horeeyaan laakiin nabiga waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam afartooda dadkii isdabamarsiiyey inuu nabigu dhahayay qof kastoo yidhaha kanaan hormariyey inuu nabigu dhahayay ifcal walaa xaraj dhib ma lehe hadda kii kale samee marka afarta camal sida ugu fadliga badan waa saas nabiga laakiin si kastood u kala hormarido waa kuu ansixi daad dawaafka ka soo bilowdo waa kuu ansaxa meesha rabta ka bilow nabi maxamed aa saas xukmiyey sala allahu calayh wasalam faafaada dawaafulifaadiyu soo samey lilbeyti beytki intii kaa kusoo sameeyey oo beytki inta tegi dawaafulifaadiyu sameeyey fa sallaa nabigu waa ku tukaday bimakata aduhur salaadii duhur marka wuxuu ku tukaday maka maalinkaas laakiin maxaa lagu samaynaya xadiiska cabdulahi bni cumar ee saxiixa ale wuxuu ku tukaday mina ta soo laabtoo soo dhamaysto mina ku tukaday aad inay ugu fududaa tacad qof inta maalinta dawaaf soo dhameeyey mina uu soo tukaday waa cajiib fudayd ilaahay aada ugu fududeeyey hadda culayskan uusan jirina muuqato waxa weya inaad maqrib usoo tukataaba hadda dhib ah ka soo dhamayd camal cabdullahi bn cumar wuxuu leeyahay minuu nabigu ku tukaday xadiiskana saxiix muslimkuu ku yaalla cabdullahi bin cumar saasuu leeyahy waxaa lagu jamcinaya cabdullahi bin salix alfawsaan nabiga wuxuu ku soo tukaday duhurkii awalkiisii maka kadib markii uu yimid minana iyagoo duhurkii joogu dadkii mina joogu haddana tuji taasna waxa weeyaan nabiga markuu madiine joogayba saxaabada gabala samayn jireen oo nabiga inta la tukadaa waajibka ay haddanaas imaamu noqon jireen waxa weyan dadkooda iyaga sunnay u tahay marka marka nabiga isaga waxay kusoo tukaday maka midan dambuu dadka tujinaana maxay u tahay sunna isaga sidaasaa lagu jamcina rawaha muslim ee xadiiska wariyey mudawalan xaalimiin la dheeriyey intaa yartaa gaaban maahan xadiisku waa dheri xadiiska qaybuu ka xadif وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وحوها إذا فرق مركو كسوتشيس من تلبيتي تلبيتيس في حج الحج بحديث وكو تلبية سنة أو عمرتنا مع عمرة بحديدة سأل الله أن ويديسة جري رضوان الراليهان شديسة والجنة جن ويديسة جري واستعاد إلهي بوكما ينقلي جري برحمتي بسبب رحمتي رحمتي سببته من النار نار أي كما ينقلي جري رواه شافعي وريي بإسناد ضعيف سنة ضعيف أي وريي نسنة كيسة سنة وحا كجرى صالح ابن محمد ابن أبي زائدة وضعيف waxaa kale ku jira shaykii shaafici ibraahim ibnu maxamed oo kadaab ah laakiin kaas kadaabka mutaabacu haystaahe waxa weyn hadda xadiiskan ciladiisu waa midda hore oo ah saalix ibnu maxamed ibnu zaa'ida ninkaas oo daciif ah ayaa ku jira oo imaam bukhaari uu yihi waa munkarulxadiid ninkaasaa ku jira marka xadiidkan xadiis sugan maanayo wax xugun laga qaadana midna kaliya waxaan ka hadlaynaa khusayma ibnu thaabit waxya kunyadiisa waxa la dhaha abu camaara magaciisu waa khusayma ibnu haabit ibnu faakiha alkhatmi qabiiladiisa khatmiga waa ansaari reer aws ah waxaa ugu horeeyey sida saxiixa mashaahiddii goobihii dagaal ee uu kala qayb galay nabiga uxud sida uu xaafid waxawen xaafid dahabi sawaabka ka dhigay waxaa loo yaqaanaa oo uu caan ku yahay khusayma bidi shahaadatayn alila markhaatigiisa laba markhaati u dhikama dad asaga keligiis keensato qof labaad keen laguma dhihi karo nabigaa saas u xugmiyey sala allahu calay wasalam ha keligiis wey qof kaleeta ma jiro laba markhaati udhikanma isaga laba u dhikanma markhaatigiisa nabiga u xukmiyey saas salawaatu ullahi wasalaamu calayh saas nabiga u xukmiyey sala allahu calayh wasalam maalintii fatxu maka isagaa qabiilkiisa calanka u siday ilaa qabiil qabiila ciidanku u socdeen markii maka le furanayay saxaabada marka qabiilkiisa calankooda waxaa siday asagaa siday bukhaari wuxuu ka wariyey bisanadihi can zayd ibnu thaabit markii musxafka aan jamcinaynay markaan masaaxiiftii soo qornay aayadaan waayi aayad aan waayi suuratulaxzaab ka mid aho aan wax kasta marar badan maqli jiray nabiga isagoo akrina qof kale waa ka waayey waxaan ka helay khusaymata alansaari aan ka helay alladii jacala rasuululahi sala allahu calay wasalam shahaadatahu bishahaadati rajulayn ninkii nabigu ka dhigay markhaatigiisa laba nin markhaatigiisa qalaaskaasaan usoo qaatay ila markhaati kale keen asaga la dhihimaa laba markhaatiya loo haya hadduu keligiis sheegee marka yowmu safiin caliyu kala qayb galay isagoo ka celinaya dagaalka laakiin camaar ibnu yaasir markii la dilu seefta gasha kala baxo dagaalka galay kadibna soddon iyo toddoba hijriyadu markay aheyd ayaa la dilay marka xadiidkan xugun laga qaadan mayo وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم نحرت وين قورعي ها هنا هل كان انكو قورعي ومن المنا كلها دمانت منحر وميل حول الوقل nabiga mina meel ka miduu neefkiisa ku qalay isagu wuxuu qalay boqol neefoo geela lixdan iyo saddex gacantiisu ku qalay intay soo hartaan cali bn abi aalib u wakiisha taasuna waxay tusaydaa neefka gacantaada waa ku qala kartaa waana awoodaa hadaadu iska dadaasho iska rafato waxa weeyaan qofna waa u wakiilo kartaa oo nabigu waa kaas u wakiishay cali bnu abi aalib marka nabigu qalay marka si aan dadku u dhibtoona isku dhihin halkaas meeloo nabigu ku qalay wuxuu yidhi anugu halkaanan ku qalay minoo dhanna waa lagu qali karaa idan xadiidka sariixuu ku yahay mino dhammaanteed xoolaha waa lagu qali karaa weliba waxaa ka sii caddaan badan mino kaliya maahane xaramkaoo dhan in lagu qali karaaba cad oo waxaa sidaas cadaynaya xadiidka jaabir riwaayadihiisa gobol ka mid aho abu daawuud iyo ibnu maaja iyo axmed ay wariyeen sanad xasan ah oo nabigu yidhi kullu fijaaji makata ariiqun wa manxaru wadooyinka makoo dhan waxa weeyaan waana wado la maro laga soo gari karo waana meel xoola lagu qalo marka xaramkao dhan xoolaha waa lagu qali kara taasuna waa faa'iida aad u weyn weeye meeshaas markuu nabigu ku qaru yidhi aniga halkaana ku qalay minoo dhan waa meel wax lagu qalo fanxaruu ku qala fii rixaalikum meelaha degantiin fii rixaalikum deegaanadiina ku qala wa waqaftu haahunaa halkaanaan istaagay yidhi maalintii carafana carafa meeluu ka istaagay markaasuu nebigu yidhi halkaanaan istaagay wa carafatu kulluhaa mawqifun carafoo dhan waa meel la istaago taasuna waa faa'iido kale xuduuday leeda carafo tabeelayaalka caddaynaa gudaha uu carafo galbis mel alle meesha istaagto waa sharci laakiin haddaad xuduudda ka baxsantahay xajkaaga waa u dhamaatay sanadaas hubso inaad gudaha ku jirto wa waqaftu waan istaagay haahunaa halkan musdelifo habeenkii tobnaada loo sooday subaxdii waa lagu ducaysanaa markaasuu nabigu yidhi halkaanaan istaagay wa jamcun musdelifa jamcun waa musdelifa magaceeda magac ka mid a jamcu musdelifana kulluha dhammaanteed mawqifun waa meel la istaago rawaahu muslim ayaa xadiidkaas wariyey وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبغة لما جاء مركو يمد إلى مكة مكة دخلها وحو كسو قلي من أعلاها ماشا سرع ماشا سرع أيو كسو قلي ماشا سرع وحا لولا جيدا كدا آه بفتح الكاف أيا لولا جيدا كدا أيو كسو قلي ماشا سرع واساس ووضدها وحويان صبح مرتا مقبرها معلاه oo xajuun soo gasha waxaaba la yidhahdaa carabtu tiraahdaa udkhul waftax ay tiraahdaa macnaha ka daadhe markaad soo gelaydo ee ku daaha dhihin waxay tiraa marka carabtu udkhul waftax soo gelidda si shaqalka uu kaaga lumin soo gelidda hadday tahay kordhi ka daa ka soo galo waa suuqul cutaybiyada waddada soo agmarayday wey halkaasaad ka soo geli wa kharaja wuxuu ka baxay min asfaliha meesha hoose ku daa god marka waxay yidhahdeen marka wakhruj wadumma haddaad baxaydana kaafta iska gud wa kharaja waa baxay min asfarihaa kudaa u ka baxa marka baabu bani shaybuuna ka galay masaajidka baabu bani shayba muttafaqun calayh marka halkaas inaad ka gasho sidaas hadday kuu suurto gasho khaasatan meesha nabigu ka yimid aad ka timaado sidaas inaad yeesho waa fiicantahy waana sunno sida imaamu nawowi iyo culamo kale yidhahdeen aimada gaban waxay yidhahdeen sunno maahane waddada uu ka yimida meeshaas kusoo toosneed ee qof walba waddadu ka yimidu ka gela marka dad un meeshaas soo gashana wanaagsan dad meel kale ka gashana xajka arkaantiisa iyo waajibaadkiisa midna ka mid ma aha ee xajkaagu waa kuwa ansaxaya وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عبد الله بن عمر كان وحوها لا يقدم ما سو قلي جرين مكة إلا بات وحو سو سي حجر هبينكي بذي طوى ماش الذي مدع إلى ذي طوى إيل كاليرا ذي طوى marka diituwa waa magaalada dhexdeeda haddeed magaalada maka dhexbartankeeda weeye waa meel ku taalla oo laydhaha jarwal oo eelaan ku waxayna caan ku tahay jarwal waxayna ku taallaa amaama mustashfa alwilaada mustashfahaas mustashfa alwilaada la yidhahdo hortiisa weeye marka waa meel la yaqaano caan ah meeshaasuu habeenkii soo seexan jiray cabdullaahi bni cumar xataa isbaxa ilaa waa beristo maalin uu soo geli jiray sida fiican marka maalinaad soo gasho wayaktasilu waa qubaysan jiray markii waagu bariyo wydkuru dalika arrintaasna can nabiyu ka sheegi jiray nabigaa saas yeelu dhihi jiray muttafaqun calayh laakiin haddeer qofka wadan kale ka yimid khiyaarkaas maba le magaalada markaad soo galeeda shibul waxaa tahay maxbuus sababtaa fiiri basaad ku jirtaa iriddu waa xihan tahay baasaboorkaagi waxaa haysta saaiqa oo maba arkaydid marka xataa marka magaalada lagu soo albaabka lagugu xiraa mana furi kartid xataa meeshaa lagu taajiyo unbaad istaagaya wax khiyaara oo aad leedahay oo dheed aanu wadda hiblaan ka gelaya ma jiro basaa lagugu sidaa meesha lagaa geliya ka geli keliya ijmaac weeye magaalada qofka gela inuu sunno ay tahay inuu qubaysto intuusan gelin dib marka ay suurtagal kuu tahay intaan magaalada maka la soo gelinoo meelaha oo istiraaxaadka oo basasku istaagaan oo lagu taajinayahe meelahaas laga laga soo qubaystaa laakiin magalada markaad gelaydo shibul maxbuusa bad baska waa kugu xidhay xataa albaabkan ka baxan oo diduwaan aadaa diduwaan waxaa lagu leeyahay xaad ku dhex mara magaalada miyaad dukumiinta haysata dukumiintigaagii ma haysatee saa ku dhex mara magaalada ka degin baskaaga wax kuu ogolaman intaad wax kasta akri marka wixii aad qaban karta unbaad qabanaya marka wixii aadan qaban karin khalaas waa kaa dhicin laakiin waa sunno qofka inuu magaalada markuu soo galaa qubaysto waa sunno wallahu subxaanahu wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed